markada wuxuu ku saabsanaa xukunkaasi maanta maxkamadda gobolka murudajeex waxay xukun ka soo saartay maxamed kayse oo aan ku eedanay inuu arimo lidi ku ah gobonimada qarankeenna inuu ku kacay runtii maxkamaddanu gudbinay uu isdifaacay qareenu lahaa maxkamaddana maanta go-aankaas ayaa ka soo baxay siday noo sheegeen garyaqaanada u doodayey laba qodob buu ku eedaysnaa mid waa lagu waayey midna sida maxkamaddu sheegto waxaa tir waan ku helnay bal arrintaasi ka war muxuu ku eedaysnaa
barkadow waxaan ku eedayn laba qodob ayuu ku eedaysnaa waxa uu ka hadlay ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan arrimihii berigii dhoweyd ka soo kordhay dowladda xuduudda somalilan isagoo ku duraya ciidamada qaranka in ay waxaan macno lahayn ama tallaabo aan muhiim ahayn inay qaadeen waxaa kaloo ku kacay falal kale uu leeyahay dalkan uu yahay maamul goboleed ay cidgaari ka taliso
waxaa jiray warar iyaguna hore u baahay oo ah in kayse uu xidhnaa sababtaa wuxuu buug ka qoray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo in badanna warbaahinta dhexdeeda martay intaasi eedamay ku jirta
kolley ilaacadaha waan ka maqlaya laakiinse warkaasi wal sar iyo raatoona leh maaha qofkana dee fikir iyo buug buu qoray barkadoo cidi cid kuma xidho marka taasi waa brobaganda runtiina de waxa weeye dad aan xoogaa lahayn ayuunbaa kolley meelaha dee ka warramayo lahaa buug buu xidhay lakiin wax ka jira ma jiraan qareenada ama xarunta xuquuqalisaanka oo kale waxaa loo arkaa xukunka ku dhacay oo sanadii lix bilooda in aanay ahayn wax xaq ah ama sharci ah sidoo kalena waxay u arkaan in eedayntu ahayd mid aada u daciifa oo aan ahayn qofku aragti u dhiibto wax lagu xidho arrimahaas maxaa isku difaacaysaa wallahi horta runtii annaga dee horta anagu maxkamadka tagno anagu looyarun baa naga hor yimaada runtii looyaradaasina dee waxa weye haddii ay difaacooda ku faylgaroobaan dee xaq waxay leeyiin inay inay abiil qaataan kolleyna waad og tahay oo soomaalidu dhaqan bay leedaho qofka hadduu dacwad ku faylgaroobo dee meelahaasbuu ka buuqi doonaayo waana laga guulaystay iyo dulmibuu ku dhacay iyo waxbuu ku dhacay soomaalida cabashe lagama waayo marka waxaan aaminsanahay dee kolley qaranadii dacwadan difaacayey ee difaacii ku faylgaroobay dee inay meelaha kolley brobaganda ka wadaan oo ay leeyihiin xaqu maran lakiin xaq waxay uleeyihin hadday ku qanci waayaan dee inay maxkamadda rafaan rafaana qaataan
laakiin markaad eegto xagga eedoo kale dadka qaar waxaa laga yaaba inay si kale u arkaan oo tabaanka ole hebel waxaasuu yidhi goortay dembi noqoto in dadka qaar calaamad su-aal saaraan ama wax iska weydiiyaan wallahi waan ka xumahay kolley dee nin dee sharciqaano oo waxaanu wax brobaganda meelaha ka faafinayo isla cid ku ceebe ama ku dur runtii ma habboona waxaa muhiima dee fagaara marka laisku yimaado maxkamad furan oo xaq u leeyihiin inay iska difaacaan oo doodooda la yimaadaan haddii lagaga adkaado oo ila sharcigu waxa weeye xaakimka cadaymuhunbuu qiimeeya de marka waxa go-aankii maxkamadda haday qiimi waayaan inay raxfaan u qaataan bay hayde inay cid barbogandeeyaan ama ay cid duraan runtii waa ma fiicna mana habboona anuu nimaadno shalay maxkamadda gobolka murudo jeex waxay saddex sano ku xukuntay naciime axmed ibraahim arrintaasi xarunta xuquuqalisaanka ururadooda xuquuqda sharciyaqaanada ama qareenadii doodayay intuba iyo waalidiinta qaarkoodba aan la hadalnay waxay sheegeen inaanay sharci u arag xukunkaasi isla markaana aanay ahayn wax u qalma wixii lagu soo eedeeyey arrintaas aragta wallaahi atarno runtii dee anagu xeeraanantaa nahay oo waxa dacwad ogayaal baannahay qofku hadduu kiis galo dacwaddiis waxay kasoo bilaabantaa hay-adaha baadhista way noo soo gudubtaa anaguna dacwadda haddaan ku qancin waxaan ku gudbinaa maxkamadda maxkamadduna ummadda waa u dhex annaga iyo qareenada difaacayaba dhex bay noo ahaayeen niciimo waxaa difaacayay saddex qareen dacwaddiina shalay baa lagu dhawaaqo saddex sano xadhiga ayaa lagu xukumay runtii dee waanu ka xunnahay qareenadu kolley waxay ka warramayn lahaayeen tacdiyaya waxba loo geystay toley kanada ayaga caddayn doona waxaanu aaminsanahay haddii ay ku qanci waayaan dee wuxun bay xaq u leeyihiin inay maxkamadda ka sarraysa ay rixfaan u qaataan ma habboona in dee garsoorka iyo systemka in ay miidiyaha laga brobogandeeyo
markaad egto idinku dacwadoogayaal baatiisaad sheegtay waxaa ku oogeysa naciimina waxay ahayd eedo qodobada qaarkood maxkamaddu sheegto in lagu helay qaarkoodna ay sheegto in lagu waayey sidoo kale intay idiin xidhan tahay kolley de dabcan cid baa haysa booliiska oo xeerlaantii wada shaqaynayay baa haysa arrimahan la sheegaya ah iyada ka dhana ma jirta arrintaas wallahi horta anagu waanu eedeynay laba qodob baan ku eedeynay runtii eedaanu haysanay waxay ahayd in ay ka hor timi waxyaabo lid ku ah goonisku taagga qarnanimada jamhuuriyadda somalilan iyadoo hoos u dhigaysa gobonimadeena waayo ummaddu waxa weeye calankeeda taagan dowlad bay leedahay waa dal jira marka waxay ku kacday wadad badan oo been abuura iyadoo sheegtay in gudaha in dalka somalilan uu u kala qaybsamay beelo ama uu kala gogaay gobollo iyadoo qaybo kamid somalilan calankii soomaaliya uu ka babanaayo ayay sheegtay runtii markaa de waxyaabahaasina wax u cuntama qarannimada somalilan oo ummadda masayrkeeda iyo dastuurka qarankaba waxa weeye way toos bay uga hortimi dala runtii xukunka waxa weeye xukun cadaaliya dhacay nimankaa kolle hadlaaya lahaa xoriyat lqowl somalilan xoriyad qowlka way ilaalisaa saxaafadda way ilaalisaa fikir cid kuma xidho intaasoo jaraa'id baa soo baxa intaasoo tv baa soo baxa hariya habeenu waa la hadlaya markaa waxaan ka xumahay intan dee dastuurkeenu xorriyaadku damaana qaado waanu ilaalinaa laakiin sidaasuu horena waan uga hadalay xaqa xorriyaadka dastuurkeena damaanad qaaday laakiin dee shuruud baa ku xidhan shuruudda ku xidhay qodobka shan iyo labaatanaad xubintiisa afraad dhammaan xorriyaadka qofka waxaa shardu ah inaanay ka hor iman xeerarka anshaxa guud xasiloonida dalka iyo xuquuqda qof kale marka qofku haddii uu xadkiisa dhaafo de waxa weye waxa weye wixii uu galay waa lagu qaadaya laakiin cid cid caburinaysa iyo fikri cid lagu xidhaya midna ma jiro